said she's thinking about suing. VOA1, the hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan moojada gaagaaban efriimada qaar ka mid a magaalooyinka geeska afrika aan ku leenahay iyo weliba dunidao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somaly com duur wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa salaaso taariikhduna ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha noofembar ee sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatan haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah arday ku guulaysatay tartan oroda ah oo abaalmarina lagu guddoonsiiyey magaalada boosaaso waxaanu uga dalleenahay waxaa weeye maadaama ardayda jaacadda badda casriga tahay dabcan laga dhiso caqli ahaan iyo jismi ahaanba loo dhiso tan waxay qayb ka tahay in ardayda jismi ahaan loo dhiso maxaa yeele caqliga seexa wuxuu ku jiraa jir caafimaad qaba waana sababta ka dambaysa in barnaamijaan iyo barnaamijyo kaloo badan oo aan abuuli doono
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan dooda ku saabsan horumarinta degmooyinka oo lagu qabtay ee dalka jabuuti iyo weliba qodobo kaloo ay ka mid yihiin dhinacii kaalmaha heesaha se yeeshe marka hore kusoo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn shiinaha ayaa dalka austareeliya ku booriyey inay ku wargeliyaan haddii ay dhaqdhaqaaqa dhinaca ciidamada badda ah ka samaynayaan aagga lagu hirdamayo ee ku yaala koonfurta iyo weliba bariga badda shiinaha ee loo yaqaano china c iyadoo sidoo kalena sarkaal sare oo shiinaha u dhashay uu ka digay in dhacdo yar oo ka dhex dhacda labada militari ay xaaladda kicin karto islamarkaana ay xidhiirka dhaawici karto ra-iisul wasaaraha dalka australia altony antony albanes ayaa isagu toddobaadkii hore sheegay in markaba kuwa dagaalka ah oo shiinuhu leeyahay uu halis ama hanaan halisa uu dhaqmay kadib markii uu adeegsaday qalabka lagu eego waxyaabaha badda gunteeda ku jira intii lagu guda jiray dhacdo la xidhiidhay markaba ay ciidamada badda australia leeyihiin uu ku waxyeeleeyey biyaha jabana mid ka mida badmaaxayaasha militariga bishan ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi australia oo shiinaha ku tegay safarkiisii ugu horreeyey hogaamiye dalkaasi ka socdaa uu muddo toddoba sanna ah ku tago waddankaasi kadib dadaallo ay labada dhinac sameeyeen si ay xiisadaasi u dejiyaan ama ay cagta dhulka ugu dhigaan iiraan ayaa dhammaystirtay diyaarinta in loo soo raro diyaaradaha dagaalka ee ruushka uu farsameeyo loo yaqaano sukhey amaba s u shan iyo soddon iyo weliba kuwa ah nooca helikobtariska ee sida qumaatiga u kaca waxaana sidaasi sheegay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga iiraan maanta mar uu u waramayey wakaaladda wararka ee tasniim xilli iiraan iyo weliba ruushku ay la dhacsan yihiin in ay isu soo dhowaanshiyahooga dhinaca xidhiirka militari uu kobcayo ciidamada cirka iiraan ayaa keliya haysta xoogaa diyaaradaha dagaalka ah oo ay ku jiraan nooca jadka loo yaqaano ama nooca jadka ah ee ruushka uu farsameeyo iyo weliba sidoo kale nuucyo gaboobay oo maraykanka uu farsameeyey oo ay heleen ka hor kacaankii islaamiga ahaa ee sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii wasiir ku-xigeenkan gaashaandhigga iiraan oo lagu magacaabo mahdiye furahi ayaa sheegay in la dhammaystiray qorshayaasha diyaaradaha sukhey kuwa m i l m i siddeed iyo labaatan kuwa nooca helikobteriska sida qumaatiga u kaca iyo weliba nooc kaloo loo yaqaano yaaka boqol iyo soddon si ay qayb uga noqdaan unugyada dagaalka ee ciidamada iiraan warkan uu soo saaray wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga iiraan ayaanay ku jirin wax xaqiijin ah oo la xidhiidha in ruushka uu ka sameeyey dhinaca heshiiskaasi labada dhinac dhex maray dhegaystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn ah waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qeybaha dambe idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan ku bilownay dhowaan ayaa lagu qabtay caasimada dalka jabuuti shir lagaga arrinsanaya sidii loo wanaajin lahaa maamulka dowladaha gaar ahaana dhinaca degmooyinka maxamed xasan saacid oo ah guddoomiyaha degmada balbela oo ka qayb galay kulankaasi ayaa weriyaha v o a sagal siciid faarax uga warramay baahiyaha degmooyinka ka jira iyo weliba sida loo horumarin karo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan dhowahay waa maxamed xasan saciid guddoomiyaha belbela gudoomi waxaan ahayd kominka belbela ugu weynay belbela inay ka masuulaanahay waxa loo fadhiyo waa sidii loo bedeli lahaa ama reform pacific waxa la yidhaha hadda afarka faransiiska in loo sameeyo annagu haddaana shicibkii belbel haddaan matalayno dukumooyo badanna waxaa jira reer belbela ay belbela ka yimaadiin ay magaalada usoo yimaadiin ama kominka raasdika ama kominka budcashta inta badanna kominkan weynay raasdik maxaa ay yimaadiin waxaan jecel lahay dukumadaas inay soo dhaadhacaan ay belbelo usii dhaadhacaan waxaan u fadhina maanta saddexda casho annagoo beldelo matalayna oo matalayna shicibkii belbela dukumooyadaas waxaa ka mid ah adalsaas ugu horeeya adalsaaska xabadda u horeysa anaa sameeyo komiinkaa ku dhex sameynaa anaa naseexa adalsaaskaasi haddii adalsa waxaa lahaa waa waraaqadda dhalashada ilmaha waraaqadda dhalashada ilmaha anaa sameeya xabadda u horeysa haddii aabbahaasi uu baahdo in uu bedelo ama maarka xabaddiisa hadday ka halowday inuu bedesho hadduu doonayo wuxuu imanaya meesha la yidhaaho bubilason oo jabuuti bubilasonuna qofkaas wuxuu soo raacayaa nuul saddex boqol oo jabuutiya saddex boqol oo jabuutiya ku imanaya saddex boqol oo jabuuti ku laamayaa waa culays wakti badan bay ka qaadanaysaa marka waxaa leedahay anagu xarnaa maamulkayga noo dhammaada anaga noo dhammaado oo lasoo dhaadhiciyo caruurteeda koomiyihii belbela loo dhaadhiciyo qofkii reer belbela ahaa uu belbela ka heli karo ajiisas baahi inuu soo qaadinba uu kaabada soo dhaafin baa jecelna cabdiraxmaan baa daa haddaan ku darsado ka waran xaaladda degmada iyo maxaa ka wadaan
wallaahi de had horta aanu belbela ka socdaa brisonii ninkii u sarreeyey belbelaan ahay belbela waa tuur bay ku taallaa wax dhibaata oo belbela ay la kulanto qaybta biyaha ama roobku uu dareeraa hoosu yaan ugu dhacdhaa wax dhibaato ama jirto jibis wax dhibaato ah oo afkonaku roobkan u hayo khayr mahine wax shara ugu xumaaya jirto markay noqoto isku xirka degmada iyo maamulka degmada dhexdeeda iyo qaabkaas qaab noocyaa dadka ula shaqadaadu waa sidee shaqadeed waxa weeyaan annagu waxaan nahay dad la doortay labada kun iyo labaiy labaatankii una shaqeeya shicibka arrimaha uga shaqeyno waxaa ka mid a maanta oo kale arrimaha u fadhino in u soo dhoweyno adeega bulshada loo qabtoonana loo soo dhoweeyo wixii sosiaale waxqabadee loo qabanayo koomiinkana waxaa soo tagina dowladda u keenaya anag annaga waxaan nahay dowladdii iyo shicibka u dhexayna shicibku hadday waxna weydiisaanana dowladda weyno dowladdu hadday doonayso ina u dhaadhiciso shicibka waxna qofkii sii maraysa anag waxaa u dhexeeya isku xirki baa tii labada dhinac dowladda breshkii dowladda iyo shicibka kaabaa ka shaqeynaa maamulka markii la yidhahdo degmooyinka saddexda degmee kale labada kale waxay ku yaalaan gudaha magaalada idinka dhow yihin beldelo xoogaa oo fog tahay dadka badanaa waxyaabaha belbelo laga cawdoo kale marmarka baskoo kale dadku waxay dhahaan belbelo bas ma helno waxaa jira niman sindika waan ogahay oo baski waxaa ka shaqeeyo laakiin cabashooyinka dadku kuu keenaan kuwaasoo kale hadday noqoto iskoolka ciyaalka fogoo kale
arrimaha shicibka marka laleeyahay waxaa u horeeya waa laba saddex qaybood baa loo kala saaraa qaybta u horeysa waxaa weeyaan qofku wuxuu war ka maarmin bahya degdega cuntada maxaa ahayd kooraan la-aanta biyaha waxaas waa wax laga maarmin maanta waxa iminka nolosha waxaa ku soo biirtay oo kaa soo gashay transbort komaagii ayay wuxuu soo galay maanta wax laga maarmin markii biyaha iyo kooraan haddii helaysa maanta waxaa leenahay baabuur basashe la-aanta iyo waxaan waxay noqotay de qofkii inuu daroori laga maarmaana oo afka qaalaad leedhaaho besoin primaire qofku waxuuna ka maarmayn ayuu noqday arrimahaasina waa arrima hadda naloo doortay ku jirtaa waxaan maanta ognahay inay laba meelood laba wakti ay dhibaata jirto waa subaxa hore sideedda toddobada biila ilaa sideedda iyo barka saacadda iyo barkaasi dhibaata ku jirtaa baabuurtii iyo shicibkaa kala badan baabuurtii ayaa qaadaya ardaydiina waa la qaadaya shaqadiina wakti midaatay soo dhaceen waktiga la shaqatanuyo iyo waktiga ciyaalka ayaa wakti midaata belbelood oo dhan belbelo waxaa degan maanta wax ka badan afar boqoloo kun oo qof haddaan ahno boqol kun oo qof baa maanta magaalada u baahan iibsan baabuur baa qaadi karta baabuurtii oo badan waktigii ayaa la wada doonaya inaa lagaadha kaabaa keentay in maxay ahayd ay dhibaatada kudku wakti labaad baa jiro waa duhurkii marka la waxay labadaa wakti bay dhibaata jirtaa anagu haddaan nahay maxaa ahaa wasuuladii komika dibla shiinaha tagnay mar dhexdii meerka magaalada jabuuti wuxuu tagay shiinaha baabuuro in ay yimaadiin wakti dhow ayaan rajeynaynaa oo labadaa wakti u sheegaysa bas waktiyada kale baabtay ku fuliyiin oo wax problem ma jiro laakiin waktiyada leelaha dipot waktiyadaasi in baabuurta la yar beeriyo annaku komiin iyo municipality ahaan meerihii jabuutiya inaas gacmahaas qabsanno oo baabuurtaa la beeriyo oo ummaddu ay yar kala nafisaan waa waxaan ugu jiraba
waagay dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa maxamed xasan saacid ah guddoomiyaha degmada belbela ee magaalada jabuuti oo u warameeyey waryahayaga sagal siciid faarax sheekooyin kale dhegeystayaal waynoo soo socdaane haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha
ah
wagaag dhegaystayaal aynu heestaasi intaasi kaga soo gudubna islamarkaana aynu hore ugu sii soconno barnaamijkeena duurnimo jaamacadda badda cas ee magaalada boosaaso ayaa lagu qabtay tartan lagu dhiirigelinayo orodada arday gashay kaalmaha hore oo tartankaasi ee ka qayb galay ayaa abaalmarino la guddoonsiiyey ujeeddada tartankaasi ayaa la tilmaamay inuu ahaa sidii loo heli lahaa dhalinyaro bad qabta oo ka qayb geli kara tartanada orodada yuusuf maxamed yuusuf ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
ururka ardayda jaamacadda badda cas ee magaalada boosaaso ayaa dhallinyarada dhigata kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi waxay u qabteen tartanka orodka gaaban ee saddexda boqol oo mitir waxaana kaalmaha hore galay saddex arday oo lagu abaalmariyey hadiyada kala duwan guddoomiyaha ururka ardayda jaamacadda badda cas yaxye yuusuf axmed ayaa sheegay in tartankan uu qayb ka yahay sidii dhallinyarada loogu dhiirigelin lahaa waxbarashadooda
waxaanu uga dalleynaa waxaa weeye maadaama ardayda jaacadda badda casriga tahay dabcan laga dhiso caqli ahaan iyo jismi ahaanba loo dhiso tan waxay qayb ka tahay in ardayda jismi ahaan loo dhiso maxaa yeele caqliga seexa wuxuu ku jiraa jir caafimaad qaba waana sababta ka dambaysa in barnaamijaan iyo barnaamijyo kaloo badan oo aan abuuri doono iyo kuwa hore waan waxaa u soo qabanay inoo qabsan doona ilaha idankiis waan ugu kala leenahay in activitiga iyo fircoona ardayda dabcan kor loo qaado waxaan halka ka dhawaaqayaa saddex arday kaalmaha u horeeya gashay sida dhaco ay u kala galeen kaalinta kood waxaa galay alstaan cali yuusuf oo kuliyadda dhaqaalaha mataraye economic and management science kaalinta labaad waxaa galay mahad maxamed sacaad matalaaya kuliyadda humanitarian kaalin saacad waxaa galay abdisaan abdiqaadir isbaan asna matalaaya kuliyadda educationka waxaa leeyahay dhammaan dhammaantiin mahad badmaasantihiin waa la wada guulaystay waxaana ilahay idinkiisa ee rajeynaya in tartamada kan ku xigana aad guulaysan doontaan dhinaca kale qaar ka mid a macallimiinta waxa ka dhiga kuliyadaha jaamacaddaasi ayaa dhallinyarada ugu hambaliyeeyey dadaalka ay muujiyeen waxayna sheegeen in xirfadooda in lagu dhiirigeliyo ay horseed u noqon kadho in waxbarashadooda ay heyrka gaaraan runtii barnaamijyadan activitiyada ah dabcan oo xafiiska arrimaha ardayda iyo ururka ardaydu iska kaashanayaan ay qabteen waa barnaamij loogu talagalay ardada skiliskooda iyo waxaweyaan xagga jir ahaan alcaqlu saliim fi jismi saliim anagoo ka duulayna in ardada kor loo qaado la dhiso caqligooda la dhiso sidoo ahaan jir ahaana loo dhiso waxaan u mahad celinayaa ururka ardada jaamacadda badda cas oo barnaamijkan soo qaban qaadiyey qabtana orodka fudud ee kuliyadaha jaamacadda badda cas ardada nasiibka uga helay inay kaalinta koowaad galaan iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaadba waan u hambalyaynayaa ardada kalena waxa weeye aan nasiibka u saacidina waxaan rajaynayaa inay tartamada kale ee ay soo dadaali doonaan waa tartan geynaya ardayda diirigelinaya isla markaana loo baahan yahay in ay ardayda dhammaan ay ka qayb galaan tartana noocan ah tartanku orod keliya ma aha wuxuu noqon karaa nashaadaad kale wuxuu noqon karaa wax akhris waxaan rajaynaa insha allah akhriska sidaasoo kale loogu tartamo tartanka kubadda cagta orodka tartamada kala duwan ee maskaxda kobciya insha allah in lagu tartami doono xafiiska xafiiska arrimaha ardayda iyo ururka ardayda badda casba ay soo mataqaana ay qabanqaabayaan guddoomiyaha xaafadda burcad ee magaalada boosaaso maxamuud samatar cabdulaahi cali cartan oo ka mid a dhallinyarada xildhibaanada ah ee golaha deegaanka degmada boosaaso ee ku yimi doorashada qof iyo cod ayaa docdood u sheegay in dhallinyarada jaamacadda ay fursad u haystaan in tartamada noocana lagu dhiirigeliyo iyaguna aysan horey u helin fursadaasi sida ardadii meeshaan ka tartamaysa ee kuliyadaha waxaa leenahay hadii la kartamo cidunbaa dheeraysa insha allah waa wada guulaysateen waxaan rajeynnaa sanadka dambe ciddii sanad sabaan kadib runtii maanta farxad bay tahay inaan ka soo qayb galo orodkan kooban oo maaradoonka ah oo loo qabtay ardayda jaamacadda oo kuliyada kala kadisan ah waxaan ugu horreyn hambalyo u dirayaa ardaydii kaalmaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad kala galay waxaan leeyahay halkaa ka sii wada insha allahu tacaala dadaalkaas iyo jimicsiga jir caafi caqligu wuxuu ku jiraa jir caafimaad qaba waa bogaadinayaa in dadaalada nooca kan oo kaleeta runtii aanu xilligan anigu aanu jaamacadda dhiganaynay aanaan helin inay maanta fursad u helaan taasuna waxay ka mid tahay horumarka iyo activitiyada jaamacadda ku soo kordhay yuusuf maxamuud v o e boosaaso
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m t da sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m t da sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m ta sideed sideed redio resala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
waagaag dhegeystayaal mar kale ayaan idin leenahay duur wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba gabagabada idaacaddeyna ku dhownahay haatan aynu mar kale diba jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha dhegeystayaal heestaasi codkiisa inagu soo gaarsiinayey fanaanka sakariya kobciye ayaa ugu dambeysay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo